bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhugunsidayaal hamiin faydha ka dhowaada qodobada warkan hamiinimo idaacadda warsansinhayta maamulka degmada burcakaba ee gobolka baayaweyba uusa bulshada buranka baaqa intioo la shaqeeya maamulka cusuba afhayeenka odayaalka koonfur galbeed iyo weybawsa madaxda dowladda dhexe iyo maamul goboleedka koonfur galbeedka eedayay antiyo dayaceen ammaanka odayaalka dhaqanka iskoolada magaalada baydhabo iyo jekaweybayo bilowday imtixaanaadkii shahaadiga maamulka gobolka hiiraan weyba uusa ku hadalay saameynta uusa sameeya webiga shabeelle markii la deelay xilli roobaadka madaxweynaha Soomaali Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wayba uu ku hadalay dhismo ciidanka qaranka lama bil kureeda wayba geeka la duugahayay Soomaalida ee la kaxasuuqay Yemen Mareykanka ku hadalay Soomaaliland kanagi Muqdisho faaraadka binaanka dhugun sidayaal wayba ku mid ahaa weeraro dhinaca internetka oo dunida dhan ka fadhiya
warsan media network waxay idiin soo jabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buux warsan media network
amiinamo dhugun sidayaal sabtee waa xadnaha gala hayta taaragdanaya ka eedanta tumiise diida bilashar aadmey sanadka lamada kun tun iyo toddobada hana soo bahayana qodobadii warkan hamiinamadana ka dhowaada dhugunsidayaal yoogiyo fisanga maamulka degmada buurxakaba ee gobolka baayo weyba uusa bulshada buuranka baaqaya antioo la shaqeeya maamulka cusuba degmada buurxakaba ee gobolka baay weyba hamaray maamulo shalduwan oo siyaabooyin shalgadiisan laaka magacaawey taasoo yo inta badanniyo kubiyi diidayeen bulshada ka nool degmada buurhakaba maamulka miirad la magacaabowa maxamed ibraahim nuur weyboo guddoomiyaga cusub ee degmada buurhakaba mar uuse waraysi sii raadiyo warsan gaar ahaan barnaamijka kulanka iyo weybawsa sheegay antioo jaran aqabado badan oo horyaali maamuladii ku horeeyeen weyban uuse ku hadalay siduusan kugudubi koro aqabadoogaas wallaahi runtii anamay hamigay ka jira oo kugubudabowka oo dhabkaasa dadkii deegaankaana ini dubashiisa unu soo bino ummadii wacyigeli unu soo bino bulshadii isdhexgal unu soo bino qof walba wali aqabada oo una dareemo korno oo uleesa ini odayaalkan ulmadan aamkan isdakaashino runtii eedayadan faydhate aqabadoogasay may ballan kugudubi kore meela maamul walla araawayaal qofkahoba maamulkuna kasaw lantuuleysa injiifada usii kaseeba qofkahobas maamul hamari administration hamari walwalba is hor yaalan sidii usan gudubi lahaaye koley waa falshay gale ana orla kaashidaw degmada ciidamilata amniga maamula suubsan waa gadoomiye ku-xigeenka amniga jira qofka amniga inuusa ciidan dhiso wali degmadaas boolisa rooga amniga jira wali degmadaas dhibsho e ini lakuwada shaqeeyo wali oonayto koley oo hani horbahoona unoo hla qaybsadaana madaxdii maamulka koonfur galbeed dhina kaleed guddoomiyaga degmada buurhakab iyo weyba uusa sheegay antiyo jaran hay-ado badan oo ku haysada ballanqaadya taasoo wallanka qobadow taasoo walla kugu qobadow arrimo bini-aadamnimada ee ku jarta degmada buura weybanuusaas oo kale guddoomiyaga uusa sheegay intii uusa seeda doona degmada buurhakaba shacabkan uusan ka baaqa intioo la shaqeeya maamulka
taas jiraan hay-ado badan oo haddii runtii haniila hariiraan jiraan oo ini walkaqobadan degmadii oo dhinaga isbitaaladii dhinaga biyo hay-ado badan haniila hariiraan jiraan oo walqabado unbaahan laakiin may ka hiranta namber kow inay la helo amni runtii shacabka maybaa ku odsada inay garab suramaan sidiyo haddii intaageeraan sidaa iyo intaageeraan degmada shacab badan itaageeri geega markii la ari gadoomiye maxamed ibraahim nuur wantaimer la magacaawi dad badan oo hambalyaha indiri dar idibid eeda intaageeraan sidii intaageeran haddana mayn ku odsada inayo garabkay surimaano wallisto qoboda oo dhinigah surimaan ana dhinisha surima oo sidii oo ilaahay biinima heday una degmadahan ka dhaarani cadaalad unka falna oo dadkii deegaanka taasa ku odsada inay garabkay surimaan si kastaba haatoo dalkan ha ku bahay maamulka cusub ee degmada buurhakaba ayaa lan ogayna walyaabo dhabte ee isku ku bedeli doonta degmada buurhakaba ee gobolka baaya afhayeenka odayaalka koonfur galbeedyo weybawsa madaxda dowladda dhexe iyo maamul goboleedka koonfur galbeedka eedayay intii oo dayacan ammaanka odayaalka dhaqanka faahfaahinta warkan way banin haya cabdiqaadir maxamed nuur warcada
tan iyo walaayka dambeeyeen doorashooyinka kudhihi dalka soomaaliya gaar ahaan xildhibaanada baarlamaanka la akudooraday gobolada dalka soomaaliya taasi xulustii oo ergadii hadooratay xildhibaanadaasi iyo xuleen odayaasha dhaqanka soomaaliyeed weliba odayaashaasi sideed ku mid ah laka dilay magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya aanase ayaa ku jiraan deegaanada koonfur galbeed soomaaliya malaaq maxamed yaaquub deero oo ee afhayeenka odayaalka dhaqanka koonfur galbeed soomaaliya iyo ka-eeday dowladda soomaaliya diralkaas lanjeesida ay odayaalka dhaqanka oo ku dheer magaalada muqdisho kaasi uu sheegay intii ammaanka odayaalka iyo dayacday dowladda soomaaliya tan kalena waxa ay dowladii federaalka ahayd oo umadahan eedowtay boqolay soddon iyo shantii oday oo aan eedowdana umadaleendasii dayaceen dowladii koreytay dowladan koreytay tan marina hada doonta meeshii reediyadan dayaceen meel xizaalin kutay odayga wankeeda naqdi bulishay masaalo koro arabis iyo walaadismu kuwarka u koro masaajidkii makaxebaha daysada koro dhibaato badan iyo la kulantay odayaasha dhaqanka dowladii asaasan kaadowena xildhibaankii asaasan kaadowena waa meel ku yaabayni waaba mansaha deehayo wallahi la jaran jara gurulka dadka dayre wallahi gurulka ingishee la dhamaansaday derbada laisku saaray camalaha nagin insha allahu ilaahay ba qurrajeeyana ini odyaalkainta dhimatona dhimato fardows ilaahay kuwaabi dhinihii kale malaag jeero weliba uu subaaqan diray shacabka soomaaliyeed iyo dowladda dhexe ee koonfur galbeed soomaaliya inay ula shaqeeyaan odayaalka dhaqanka si ammaanshoyon sugnaada runtii dadka koonfur galbeed maynka baaqay oryaalka dhaqanka may wacadka mareena ama kadhaaradeena iyo umadan horseedan iishonaan daadiyaan sidii leelbisi lahaayay nidaam dowladeed oo ismaamul batiyo ah dowladii oo xukunkeedii oo markaanto yaa iska balansideen yaan ka dhaarsideen dadka sidaasi dartatiiya kocolaadi awmaydana dhibaatadaas isinhaasinka dhaqanay langishola dalshaygi dadkihaan istaagin oo baadeen maalin walbaba luqalka jiidalto ka deganaato amba sidaasi ka dhalaantaysato dadkii qofka sidaas weelaa dhibkaa ka dhaqday
hadalkan waa kubaya afhayeenka odayaalka dhaqanka koonfur galbeed soomaaliya hakeeday xilli maalmo ka hor magaalada muqdisho lakadiri malaaqa cabdiqaadir xuseen oo ku mid ahayay nabadoonadii axuli ergidii hadooratay xildhibaanadii lakudooradii magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay iskuullada magaalada baydhabo geekwey bay oon bilaawdeen imtixaankii shahaadiga warbixin arrintaas ku saabsan way baneynhaye maslax saalax reege weliba giigka magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay yoon ku bilaabadana imtixaankii sanadwasiyiidkii labada kun tumi ilii ilaa labada kun tumi toddobada laga bilaabo fasalada fomtriga ilaa fasalada koowaadka tumiy afar iskuul oo leh fasalka dugsiyada sare iyo dugsiyada hoose ardadiyo weliba geegii oon dareerana imtixaanaadkii saacada markihayti labada saa hirabnama iyo oo idaacaddu warsan na booqotay hanukumada iskuulladaasi iyo weliba uuna la kulnay iskuullada alqalam iyo doctor ayuub welibaana kula kulnay maamulka iyo macalimiinta iyo ardada iskuulladaasi iliyoan dareereen fadhiidowka imtixaanaadka sanadasiyeedkii labada kun tumi ilii ilaa labada kun tumi toddoba welibaanu kala sheekaysanay imtixaanaadkii hiraabnimadan iyoon fadheedeen geeka ee weliba nin bilaawmay meel imtixaankii sanadasiyeedka labada kun tumi ilii tumi iyo toddobada yanin bilaawday oo maalin sabte ee bilana mayna ata tumi iyo saddex ee weli geeka xisooyinka hor qaadanay ee lamamaadiya geeka lana oo eh tarbiya carabi iskoolka xaaladiis wali waa iskoolka horta waa iskool dawli oo soo jireen public eh waa iskool ana ka haayo meel oo ana hadda oo oo maamulka ee ambi maxamed daahir oo oo ka haayo gariidwinka ka dhikadiyo oo 29 kamid yahay tibriima ana ku haayo nadana wali nasiib aan weel dhalay iskoolka ana kow ana ka bilaab inta ana maamul ana ku ahaa iskoolkan waa iskool dawli ahaa dib wali lan furay sagaal iyo lamadii sagaal iyo lamadii ilaa abtunaaw hadda rooga ana wali ha ku naqday macalin maamul ku-xigeen tuisiyasin wali baa ku ahaa maamul iyo ku ahaa haddii guud ahaan laskada dara tirada ana rooga waa labaatan iyo lix sano malaalay wali leerey hodan cabdi axmed macalimiinta doctor ayuub geega sabta eta bilana tumiisadeeta wali bilawnay imtixaankii teerabka lamaad oo gabdagabadambooy iskoolka ah meehayta geega bilaab eeda anfaylanta eeda lanka dadaalay ardayda si meehayta iyo meehayta imtixaanka anka u jawaabaan walbarashadoona eeda anfaylanta waayo bileera cali mawlid xasan fasalka dhigahada ku dira geegitaan golban anaa si faraha ah walba rajaaya intii guura rajayaan dhan lama caradii tarbiya guura jira kaalin goomis kaalin lamaad bismillaahi anoo magayla raa maxamed maxamed nuur maxamed anoo geedka imtixaan fadhiya nimay baan rajeeyanay intiis baa aan ku jawaabin su-aalo maadaama fadhaayeen lamaadiyo ilmama shaleena carabi tarbi anaa magaayileera fartoon cali maxamed oo dhigiraa dugsi iskuulka doctor ayub primary secondary school geeka maadaama ay tahay imtixaanka jaarna maba rajeyntin imtixaanka siga guursana dhammaanteena magaalada walileerey hodan cabdi axmed macalimiinta doctor ayuub geega sabta eta bilana tumii sadeeta wali bilawnay imtixaankii teerabka lamaad oo gabdagabari iskoolka ah meehayta geega bilaaw eeda anfaylanta eeda lanka dadaala ardayda si meehayta iyo meehayta imtixaanka anka u jawaabaan walbarashadana eeda anfaylanta maayo bileera cali mawlid xasan fasalka lixaad ku dara geegitaan golban anaa si faraha ah walba rajeeya intii guda rajeeyaan dhan lama carabi tarbiya guda jira kaalin goob iskaan lamaad bismillaah anoo magayla raa maxamed maxamed nuur maxamed anoo geedka imtixaan fadheen may baan rajeeyanaa intiis bay aan ku jawaabin su-aalo maadii aan fadhayn lamaadiyo ilmama shaleena carabi tarbiya anoo magayleera fartoon cali maxamed oo dhigiraa dugsi iskuulka doctor ayub primary secondary school geeka maadaama ay tahay imtixaanka jaarna maba rajeyntin imtixaanka siga guursana dhammaanteena weliba saas oo kale imtixaanaadka geeka bilaawday si ku hadalay guddoonka waxbarashada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya yuusuf maxamed idriis weliba hadalshiina ku mid tahayay waa imtixaanaadkii dalladda kan hiraabnimadan bilaawaday ardada iyo asbuugii hore hangabagaboobay imtixaanaadkii shahaadigii dalladda ardayga dugsiyada sare ee iskuullada kayaala magaalada baydhabo harunta gobolka baay labaatanka bilitan miyey iyo weliba la fadhiido doone imtixaanaadka dowladda federaalka soomaaliya maamulka gobolka hiiraanya weyba uusa ku hadaleena saameynta usbuubiga shabeelle uu sameeyow marka la deera xilla roobaadka bashiir cabdulaahi ismaan iyo warkan beledweyne hanin ku dare in kastoo webiga shabeelle ee dhex mara magaalada beledweyne uu wado biyo aad u fara badan ayaa xilliyada qaarkood waxa uu sameeyaa fatahaad waxaana ka barakaca dadka ku nool afarta xaafadood ee magaalada beledweyne gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jayte cismaan ayaa waxa uu ka hadlay isbedelada ku yimid sanadihii u dambeeyey magaalada beledweyne waxaana uu yidhi magaalada beledweyne lix biloodna abaaraa looga baxaa saddexda ku xigtana biyobaxaa looga baxaa waa arrin cajiibkeedani markuu roobdaana biibaxaa laga baqanaya marka kalena waa abaar sagaashan iyo labadii degmee dawladdii dhexe soomaaliya ka tagtay halka degmee aan biyo macaan laga cabin waa beledweyne xataa borobarda biyo macaana laga cabaa arrimahaas waxay ku dhaceen anugu ma garanayo anugu lix biloodaan jooga xafiis lixdaa bilood maalinba waxbaanuuna ka tabanaynay webiga shabeelle ayaa xilliyada guga iyo dayrta waxa uu sameeyaa fatahaad saameyn ku yeelata dadka ku nool afarta xaafadood ee magaalada beledweyne iyadoo ilaa iyo haatanna aan la dayactirin goobihii uu ka bixi jiray webiga shabeelle ee dhex mara magaalada beledweyne bashiir khaliif dhowre waxa uu xilal kala duwan ka soo qabtay degmada beledweyne waxaana uu ka mid ahaa guddigii qorshaynta qaranka ee ka hortagga musiibooyinka oo ay ka mid yihiin fatahaadaha uu sameeyey webiga shabeelle ayaa waxa uu sheegay in biyobaxada ay maqnaan jirtay xilliyo kala duwan laakiin haatan isbeddel uu jiro biyo baxadaas toban sana maqnaan jirta hadda waa soo yaraatay waxay noqotay saddex sana afar sana waa soo noqonaysa abaariyo soo noqnoqday midda marka biyo baxada annaga guddigii qorshaynta oo qaranka muddadii saddexda sano oo soo socota gobolka hiiraan aniga wafdigaan hogaaminaya halkan ka baxnay iyo gobolka shabeellada dhexe waxaynu u sheegnay inuu dhulkan u baahan yahay biyahaasi oo malaayiin doolar oo khasaaraha u keenay ummadda iyo burbur iyo maaragta kaabayaasha dhaqaalaha in wax laga qabto waa gudbinay dowladda ayay u taallaa waa mashruuc u baahan visibility saadhigiisa qorshihiisa iyo maaragta sahankiisa iyo hawsha laga qabanayo meel ay ku baxayso cilmi badan caqli badan iyo maal badan intaba laakiin koley tan waxay u taallaa dowladda dhexe u taallaa waa arrin xoog u baahan in wax loogu qabta arrin shacabka ku nool hareeraha webiga shabeelle ayaa haatan cabsi soo food saartay waxaana ay ka cabsi qabaan in uu ku soo fataho webiga shabeelle maadaama uu biyo badan haatan keenay saamaynta biyo-la-aanta ayaa bilihii ugu dambaysay laga dareemayey deegaanada uu ka harimiyo maamul goboleedka hirshabeelle iyadoo deegaano kale oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe meelaha qaar uu fatahaad ka sameeyey webiga shabeelle bashiir cabdullahi cusmaan radio warson baladweyne madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi maxmed farmaajo iyo weyba uusa sheegaya anti dowladda soomaaliya ka dadaalasa sidii la dhisi lahaa ciidamo qaran weyba uusa sheegaya intiya muhiim ee tanti la dhisa ciidamo qaran oo ku shaqeeya u difaaca dalkii dadka soomaaliyeed weyba uusan mahadnaga ciidanka i saraakiila amisom oo uusa ka sheegay intiyo door fayliyo ku qaadeen xasilinta dalka iyo dagaalka ku dhanka ee shabaab wayba uusa sheegay intii saas oo kale dowladda iyo ka go-anta sidii al-shabaab uun ku saara lahayd deegaano badan oo iyo hadda gacanta ka hayaan wayba uusa tilmaamay intii uusa ka dadaalahayaan sidii dowladdiisiian basbadi lahayd iyo kalsoonida shacabka waxaan runtii waxaa loo baahan yahay in la dhiso ciidan soomaaliyeed oo hanta difaaca dalka hanta amisomna bacdamaa ay dee wax badan dalka la qabteen waktigii la joogo oo iyaguna ay sheegeen soomaliya ka baxayaan iyo inaan isu diyaarino inaan annagu aan ciidankeena dhisan karno oo isku dhafan aan diyaar u noqon karno inaan difaacanno qoladan horarka ah oo dhibka soomaaliya ku hayana ay ciidamadeennu ay diyaar u noqdaan inay ku soo celiyaan soomaaliya ammaan ammaan ku soo celiyaan anigoo weliba aan aan aan rabo mar labaad inaan ku celiyo wakti waa isbedelay dhallinyaradan waa dhallinyaradeenna weeye waa la khalday waxaan ka codsanayaa mar kale inay dib la soo noqdaan go-aanka ay qaateen oo khaladka ah oo ah shacabka soomaliya inay laayaan oo maalmalba isku qarxiyaan dad masaakiin aan waxba galabsan inay joojiyaan dhibka ay wadaan iyo burburka iyo dhimashada iyo dhaawaca ummadda ay ku hayaan inay joojiyaan oo ay noo yimaadaan si aan runtii aan u siino waxay u baahan yihiin oo aan daliska sare ee ciidanka amisom iyo horeyn sheegaan anti marka la diira sanadka labada kuntum iyo siyeedka iyo ciidan shukulu baxayeen soomaaliya ammaanka guud ee dalkan iyo ku wareejiyaan ciidanka qaranka soomaaliya dowladda maraykanka iyo ku hadalay soomaali shalay reedland kanaga ee gudo magaalada soomaaliya gaar ahaan caasimada soomaaliya muqdisho aanasoo laagu tarxeelay dalka maraykanka dowladda maraykanka iyo sheegtay intiya dadkaas iyo anhaysana iyo hayeen haanose sharci daree ka roogeen gudo dalka maraykanka maraykankeesaas oo kale xaqiijeen antiya muhiim ee tanti dalka maraykanka lagu saara dadkan haysana sharciyada deegaanshaga maraykanka qoraalaha kubahi waxda fulinta arrimo dareerka iyo wayba laga xaqiijiyay nagowka muwaadiniintan oo inshar dhaladeen soomaali kenya haanasoo laga shardejiyey nairobi muqdisho qoraalkan akubahi waxda fulinta arrimo dareerka yaa laga sheegayn hay-adoosha iyo maraykanka ku saartii todoba qof oon dhaladay dalka kenya io lihidii todoba qof oon dhaladeen soomaali haanasoy haysdeen go-aanka madambeys haaye oo haayeen tireed dalka lonkusaara weli dhugunsidayaal warkii hameynamiyo ka gudi jirna kooxda xotiyiinta ee ku dagaalamaasi dalka yemen iyo aqbali markiin ka horeyda inti la duugo soomaali ku badan afartii shan qof oo muddo ku badan lama bilooda miidajoyoyaaleen dalka yemena qonsulka soomaaliya ee yemen axmed suudaan iyo warbaahintan sheegay inti kooxda xufiyiinta iyo aqbaleen anti la duuga dadka soomaalida kooxda xufiyiinta eeye dowladda soomaaliya ku cosatay meydadkan anti dowladda soomaaliya caddayd antiyoo dileen kooxda isbahaysiga sacuudiga ee dagaalka kuwada dalka yemena ilaa iyo hadda kooxda codsiyiinta macaddayn antiya jaran warqaadiya dowladda soomaalin dartii ooya kacadayasa anti dadkanyo dhammaayeen isbahaysiga sacuudiga dowladda sacuudiga ee isku dheeray haydantiya dadkaasi dhammayti laakiin hay-adda qaramada midoobaye weybaya sheegday anti dadkanyo dileen isbahaysiga sacuudiga warkii haminama dhugman sidiyaal idaacadda warsan ee magaalada baydhabo kula dareertan antaninkaginti warkanka lamid ereedanku kulumana way basiinku tabaana sidaasiyo nabadgelyo